gudoomiyaha degmada kismaayo cumar faraweyne ee u wehelinayaan xubno saraakiil ah ayaa waxa uu kormeer ku tegey goobihii laga raray waratada gaarigacanleyda suuqyaraha kismaayo gudoomiyaha ayaa waxa uu u kuurgelayay sida ay u dhaqangalay amarkii ka soo baxay maamulka degmada kismaayo siddeed tobankii bishan oo ahaa in muddo afar maalin gudahood ah ay ku baneeyaan ganacsatada ku ganacsada hareeraha waddooyinka suuqa kormeerka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay duqa degmada kismaayo isagoona ugu baaqay bulshaweynta magaalada kismaayo in ay ka qayb qaataan horumarinta iyo bilic soo celinta magaalada maantu waa kow iyo labaatanka bishii kow iyo tobnaad labada kun labaatan iyo kow waxaa ku ekayd muddadii aan u qabanay in la furo suuqa suuqyare oo u xirnayd arrintaas waa fushay suuqiina waa furan yahay waddooyinkiisii oo dhammaan waa furan yihiin arrintaas ammaanteeda waxaa iskale ciidamada qalabka sidaa qaybaheeda kala duwan oo shaqadaasi aada u qabtay waxaan leeyahay ajar iyo xasan allah idinka siiyo runtii shaqo adag bay qabteen oo bulshada loogu shaqaynayo kana mid ah arrimaha ee bilic soo celinta magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland waxaan rabnaa qodobkaasu wuxuu ahaa suuqa qaybtiisii koowaad waxaa haray qaybtii labaad oo ah sandaqadaha laga hordhistay guryaha iyo luuqyadii waddooyinkii la mari jiray oo lixlixdan mitir ahayd oo nin walba gurigiisi afarta dhinac afarta dhinac uu kaga xirtay sandaqad kaga dhejistay arrintaas iyaduna waxay noqonaysaa fayska labaad warqad baanu ka soo saari doonaa haddii alla idmo saacadaha soo socda waxaan rabaa in loo diyaargaroobo in la fujiyo sandaqadaha ku dhegan oo ridihii guryaha ku dhegan oo ridihii xiray dukaamadii xiray bakaaradii xiray wadooyinkii dadka ka dhexeeyana xiray injineeraha u diri doonaa waa la calaamadi doonaa mid kasta oo waddada ku jirta oo khatar ku ah amniga oo khatar ku ah waddada maritaankii baabuurta iyo dadku marayeen dhibaato ku ah iyadana waa haddii alla idmo waa waxaa laga saari doonaa go-aan waa la fuli doonaa asbiyaha soo socda qof kasta oo magaaladan ku nooli waa inuu ka qayb qaato quruxda magaaladan waxaa u horeeya ganacsatada suuq yaro degan haddaanu idinka qaadnay dadkii waddooyin ku xirnaayeen waxaa laydinka rabaa waddada inta roog inaad dhigtaan inta aad dhigtaan inta kaa ku dadhaan waddooyinka suuqa galoo dhan inaad sidaa hadda waddada qayb ka mid a u samayseen in inta kale loo sameeyo taasi waa codsi ganacsatadana waa iska aragnay qaybo ka mid ah arrintaana waxaan doonayaa in la fuliyo annagu waxaanu samaynaynaa inaanu waddada wixii caqabadku aan ka saarno idinkuna guri walba matalaad ka horeeya waxaa rabaa inuu dhiso oo dhagax interlogii dhigo sidaasna maxay ahayde ay magaalo qurux badan anuga samayno ballanteenna waa ahayd annagu waa ka soo baxay qaybteedii qaybta labaadna waa fulaynaa qaybtiinii baa hadhay si kastaba ha noqotee ganacsatadii ku ganacsan jiray hareeraha waddooyinka suuqyaraha ayaa u hoggaansantay amarkii ka soo baxay duqa degmada kismaayo iyagoona haatan geeyey ganacsigooda suuqweynaha oo dhowaan dayactir lagu sameeyey